golo warayska qaar ismaciil cabdiraxmaan warsan cismaan oo ka yimid gobolka may ee dalkan maraykanka isagoo yimid magaalada washington d c cabdiraxmaan maxaad halka u timaadeen maxaanad ugu faraanfacsaa
xuseen aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal waxaanu u nimi in aanu muujinno shucuurtayada ku wajahan dhibaatada soomaalidiidka cunsuriga ah ee somalilan sheegta beesha isaaqo ay ku hayaan beelaha khaatumo ee ku dhashay gobollada suwarsanaag cayn
cabdiraxmaan sidee u aragtaa in maamulka somalilan iyo wadahadallada ay rabta inay dowladda federaalku la gasho
xuseen walaal waa su'aal aad u wanaagsan anigu cabdiraxmaan ahaan ma aaminsana wax somalilan la yidhaahdo sababtu waxa weeyaan magacaasi wuxuu ahaa magacii dowladda gumaysiga ee ingiriisku markii reer yurub ay qaybsadeen afrika saamigii xafiiska kononiyaalka ee ingiriisku uu u helay inuu ku qaybsado ama ku qaato gobollada waqooyi ee waqooyiga soomaaliya magacaasi noocaas u ahaa dabadeedna halgankii daraawiishta ayaa ka dambeeyey dagaal dheerna ku qaaday muddo muxuu ahaa koob iyo labaatan sanaa halgankaasu sidaynu ognahay bilaabmay kun iyo sagaal boqolkii dhammaadayna kun iyo sagaal boqol koob iyo labaatankii xilligaasoo dowladda ingiriisku ay ku baabi'isay diyaaradaha dagaalka muxuu ahaa xaqudirirkii daraawiishta ee xarunta taleex halkaasoo iminkana lagu aasaasay khaatuma state of somalia u taagan midnimada soomaaliya sidaa darteed waxaan aaminsanahay inaanay dowladda federaalku fahmin inay fahantana waan u baahanahay cidda lagala hadlayo arrimaha waqooyiga soomaaliya soomaaliya waxa weeyaan gobollada waqooyi shan beelood baa wada dega beesha dhulbahante beesha warsangeliga beesha gudabiirsay ciisaha iyo weliba gabooye iyo isaaqa isaaq baa waxay doonayaan marka inay afduubaan beelahaas oo dhan magacaa aan jirin ee xafiiskii kononiyaalka ee gumaysiga ingiriisku uu la yimi baaba'ayna kun iyo sagaal boqol lixdankii markii lix iyo labaatankii juun ummadda soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ay xoroobeen magacaasina dib ugu noqday london ee gumaysiga ingiriisku la noqday bay doonayaan inay soo nooleeyaan kuna qaataan xuquuq aanay lahayn markaa waxaan odhan lahaa cidda lagala hadlayo xaqana u leh waa afarta beelood ee ku dhaqan gobollada waqooyi isaaqna beesha shanaad ay yihiin xuquuqaynan lahaynna ma qaadan karaan iyaga ayaa xadgudub ka sameeya gobollada sool sanaag iyo cayn laascaanood bay haystaan oo caasimadda gobolka sool caruur dumar ayaa xidhxidhan ay qabtaan afar iyo labaatanka saac iminkana ku xidhxidhan jeelasha burco iyo mandheere oo aad u buuxa waxay haystaan sool joogto waxay haystaan maygaagle ceelashii ayay ka xayireen dadkii reer miyiga ahaa waxyaabaha aan la qaadan karin ee shareecada islaamka xaaraanta kuwa waxaa ka mida iyagoo reer miyigii ceelashii u diiday intaa kuma ay dayn way qabqabtaan maxaabiis dagaal bay ku sheegaan intaa kuma dayn xoolahooday qashaan oo ay u gowracaan jabhadda snmtu ay ku cuntaan meesha dhibaatadaasoo dhan iyaday jirto dowladda federaalku inay u aragto inay yihiin dowlad goboleed lala hadli karo waxaan u arkaa inay xaqdarro tahay waxaa loo baahan yahay in ay hadday dowladda federaalku arrintaa gelayso ay beelaha gobollada waqooyi dega arrinta u bandhigto laga bilaabo khaatuma state of somalia kaas wuxuu ahaa cabdiraxmaan warsame cismaan oo aanu ka waraysanay ama aanu ku waraysannay barnaamijii weynaa ka dhacay magaalada washington xafiiska state departmentka loo yaqaano ama xafiiska arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka